bilmajaaz oo kalaamku markaynu dhinac kale ka eegno wuxuu u qaybsamayaa xaqiiqo iyo majaaz isagaa tacriifin doona in kollayna waa jamaahiirulculamaa si dee taqsiimkoodii ahaa ama ha joogeen dee markaa cilmiga balaaqo oo kale ama halkan usuulba haba joogeen ama meel kaleha kagaba hadleen way jiraan culimmada qaarkood ama majaaska oo dhanba meesha kaba saara luqa ahaanba ugaba saara dee fadlan can ilqur'aani wasunna iyo kuwa iyagoo luqada intay sugeen majaas inuu jiro qur'aanka yidhaahaa majaaskumaba sugna bal imika tan baan fasiraynaa in kalaamkaasna meesha inooguma yaalo kollayna haddii ilaahay inoo dhib yareeyo oo kitaabkan wax dhaafsan aan aragno waan arki doonaa ciddii bal maalan dee wixii bal iyagu qolooyinka diidan oo ay kollay qilo noqonaya iyo wajhatu nadarkooda iyo waxyaalaha jiro dee kutubta qaar baa waqtiyadeenna dambe laba qoray ay kuba anfiyayaan waxaasoo barhkood ay macnaha kuba tegayaan oo ay ku khaas yeeleen mu'alafaad uba khaas yeeleen sharaxan aan hayana kollay waxoogaa waa kaba hadli markaa mar dambe waa ka hadli doonaa halka majaaska markuu gaadho uu kaba hadli doonaa dee ruuxii dee isagu hore bal ilmaam u lahaa mooye waxa kale waxaa dhici karta inay yar tashwiish kuba keentee almuhim waa wax inoo iman doone imika waxaan ku soconaynaa sida kitaabka inooguba sugan in waxbana kanaa san iyo kanaa sana imika inoomaba taalo maxaa jira iyo maxay taqsiimkii culimmadu ama khaasatan qolooyinka dee markaa bayaaniyiintu iyo qolooyinkan usuuriyiintu meelahanba waxay u qaybiyeen muxuu yahay iyo isticmaal muxuu yahay taas baan imika inagu ayna inaan fahamno aan ogaano ama waxaa jira oo dee bal markaa marka dambe ayuunbay aan noqon doontaa ee horta taasi ay noo sugnaato ay tahay bal in wixii hore inoo sugnaaday wax lagu sii daro markaasunbay inoo imaan insha allahu tacaala wa min wajhin aakhara yanqasimu ilaa xaqiiqatin wamajaaz marka wuxuu yihi falxaqiiqatu xaqiiqadu maa baqiya wixii hadhay weeye fil isticmaali iyo xagga isticmaalka la isticmaalayo calaa mawduucii wixii loo dejiyey oo xaqiiqo waxaa la yidhaahaa buu leeyahay waxaa bal maalan loo isticmaalo wixii markii horeba loo dejiyey ee ama luqa ahaan loogu dejiyey adigu loo isticmaalo waa tacriifkaasi waqiila waxaa la yidhi mastucmila wixii loo isticmaalo weeye xaqiiqadu fii maa macne oo dee maadan waxay macnihii bay kuba dhacaysaa fii maa macne loo isticmaalo ustulixa calayhi laguba heshiiyey oo laysku waafaqoo laysku afkartayba min almukhaadibati min aljamaacati almukhaadibati jamaacada iyada waxaan isticmaalaysa ee lafdigan iyagu ah lafdigoodii uu yahay ee ama iyagu waxaan dee adeegsanayaa cibaaradan iyo waxyaalahaas xaggooda wixii lagagaba heshiiyey loo isticmaalay taas baa waxa weeye ay tahay bal maalan wuxuu leeyahay xaqiiqadu maa baqiya wuxuu ina yidhi ta hore maa baqiya fil isticmaal kollay ta dambeana aada u sii mudan oo u sii fiican oo taqsiimka dambe ee uu xaqiiqada inoogu qaybinayaana ta dambe ayuu kaba ratimayaa ta hore waxaa la arkaa taqsiimka inaynaan kaba heleen bal haddaan laftigiisa hore eegno xaqiiqo luqada waxaabay noqonaysaa lafdiga alxaq waa shayga mawjuudka ama shayga sugan baa la yidhaa laakiin waa macnihii istilaaxigaa kaniye maa baqiya wixii ku hadhay ee ku baaqiya weli ee laga naqlin weeye si fil isticmaali xagga isticmaalka la isticmaalayo calaa mawduuci mawduucii loo dejiyey bal maalan haddaan sidaa dee asad eegno kelimadan asad ama alasad libaaxaa loo dee uu yahay waa xayawaanka muftariska markaa in dee marka aan wax kale loo isticmaalinayo nin geesiyana aan loo isticmaalina waxaa loo isticmaalayaa xayawaankii muftariskaa yahay isticmaal ama macnihii loo dejiyey ee markii horeba loo dejiyey ayuu baaqi ku yahay oo kii unbaaba loo isticmaalay bal kaas baa xaqiiqo lagu magacaabaa dee waxaanay markaa taa haddii la yidhaaho noqonaysa saddexa qaybooday inoo sii wado inoo soo wada mid ahaanunbaaba halkan markaa tacriifkani ku rumoobaya oo waa xaqiiqada luqawiyada bal taasi iyadu waa midoo macnaha hore ama tacriifka hore waqiila waxaa la yidhi tacriifka labaad oo tacriif macnahan ka yar waasacsan oo ka dhowba ama dee ka mudanah si taqsiimka dambana inoogu dee uu noqdo lafdigani mid u shamliya hore tacriifkan hore mastucmila waa maa wixii ama lafdigii ama kelimadii iyo dee wixii loo isticmaalay fii maa macnihii loo isticmaalay ustulixa macnaa lagu heshiiyey ee calayhi isaga korkii min almukhaadibati macnaha istilaax lagaba dhigtay weeyaane dee laysku waafaqay ee laysku afkartay min almukhaadibati jamaacada iyada kuba hadlaysa iyo cidda kolba kuba hadlaysa kaas baa la ydhaha kan baa adigu ka yar waasacsan macnihii hore oo bal maalan waxa weeyaan lafdiga asad markaynu luqawiyiinta eegno iyagu dee waxay ay u dejiyeen ama ay u yaqaaneen wuxuu ah xayawaanka muftariska markay macnaha u isticmaalayaan xaqiiquu noqonaya haddii bal maalan lafdiga asalaat aan eegno asalaat imaka aan eegno ee shareecada marka la noqotay iyo lisaana sharci aqwaashan iyo afcaashan allahu akbar ku bilaabantay ee assalaamu calaykum ku khatimantay iyadoo shuruuda leh taas baa la yidhaahaa in haddaba marka dee imika la isticmaalaye macnaha loo isticmaalaye dee ciddii sharcigu ay isticmaalayso maxaa wixii iyagu ay lafdigan iyaga istilaaxooda ahaa ay isku waafaqeen lafdigan tacriifkii ama meede in loo isticmaalo ee iyaga ay isku afkarteen ayuu baaqi ku yahay oo markaa wuxuu noqon xaqiiqo uun walow luqawiye aanu haynoo luqada wax kale loo yaqaanay dee duca iyo waxaa looba yaqaanay bal maalan in dee lafdiga iyadana xaqiiqa qolooyinka ahlu curfigu hadday wax iyaga agtooda curfigii caamka ahaaba ay wax isla garteenoo dee intay macnihiisii hore ka naqliyeen macno kale ay u naqliyeen laakiin agtooda taa isku garte ay isla garteenoo taa ay istilaax kaba dhigteenoo macnahaasi intuu u qaalib noqday kii kaleba layskaba iloobay iyada tiina walow imaka waxa weeyaan dee xaqiiqa iyadoo noqon soo qaybta uu inoo soo socdo bal taas marka dambe ayaan si yar kala qaadi doonaaye wuxuu leeyahay ama isaga kala qaadi doonee wuxuu leeyahay imaka halkan wixii kolba jamaacadan mukhaadibada ama ha noqdeen qolooyinkii luqada ama qolooyinkii sharciga ama xaggii curfiga haba noqoto ciddan kolba ku hadlaysa lafdigan ciddan adeegsanaysa cibaaradan wixii iyaga istilaaxooda ahaa ee dee iyagu ay isla meel dhigteen ee isku afkarteen ee halkan ay iskuba waafaqeen haddii loo isticmaalo oo aan taa laga kaxayn xaqiiqay noqon saa daraaddeed bay xaqiiqada u qaybsami oo saddexuu inoogu qaybin doonaa bal markaa kan dambaanan haysan doonaa waayo kaa hore haddii la yidhaaho maa baqiya fi listicmaali calaa mawduucih iyo salaadii mawduuceedii imika kumaba sugno adducaa ahayd oo kale sekadii mawduuceedii annama ahayd kumaba sugno oo kale alfaadihii sharciga ahayd wixii iyadana curfi naqliyey se imika curfiga khaaskaa naxwada oo kale rafci iyo nasbi iyo jar iyo jasmi iyo dee macaani kale luqada ku yeelanayaan oo markii hore loo dejiyey iyaguna waa kuwa icraabahan gaarka ah istilaax kaba dhigtay umuurahaas baa meesha ka baxaya waayo isticmaalkoodii baaqi kuma aha amaa kan kale imika aan hayno ee la yidhaha kolba ciddii mukhaadibada ee waxaan isticmaalaysaee ku hadlashay waxaan wixii iyagu ay istilaaxoodu ahaayee iyagu marka hore ay isla waafaqeen inuu macnahan leeyahy ama macnihii iyaga agtooda uu kuba lahaa wixii ku baaqiya ayaa xaqiiqaa waxay noo noqonaysaa xaqiiqadu inay intii hore ka waasacsanaato mastumila fi maslix caleyh min almukhaadiba lafdiga mukhaadibana dee waa da'du way kasrisan tahay oo macnuhu waxa weeyaan waa jamaacada iyagu cibaaradan isticmaalaya ee ku hadlaya kolba wixii istilaaxoodu ahaa wixii loo isticmaalayo loo isticmaalayo ayaa xaqiiqo ah yaanu macnihiisii luqada uu asal ahaan ku lahaa ama markii hore loogu dejiyeyba macnahaasi ahaanin walmajaazu majaaskuna maa tujuwiza wixii lala gudba ayaa la idhaahaa dee bihi isagabao dee bihi ma taale laakiin dee waa macnahaan bay igu taal ayay dee meesha noqonaysaa wixii lagala gudbo ama laga naqliyo can mawduucihi mawduuciisii oo majaazna asalkiisa hore waa makaanuuljawaas waa meesha laga gudbayo ama mastarkiibaabuu noqon oo waa gudbitaanka iyo tallaabitaanka haddaba wixii lagala gudbo ee lagala tallaabee laga naqliyo wixii markii hore loo dejiye macno ahaa oo dee loo naqliyo macno kale dee kollay qariino jirta iyo calaaqo jirta daraaddeed kaas baa majaazka la ydhaha qaybihiisna isaga uu inoo dambeeyaa kaas isaga dib uu usoo celin doonaa walxaqiiqatu xaqiiqadu haddaba imaa lugawiyatun inay tahay mid lugawiya wa imaa sharciyatun inay sharciyo tahay wa imaa curfiyatun curfiyo inay tahay macnaa xaqiiqadiibaa saddex u qaybsamaysa xaqiiqa lugawiya iyo xaqiiqa sharciya iyo xaqiiqa curfiya taasay noqon waana markaan nidhaahno mastucmila fii mastulixa calayhi min almukhaadiba tacriifkaaan qaadanno amaa kaa hore xaqiiqadii luqawiga ahayd mooye kuwa kale meel kuma yeelanayaan tacriifka hore haddaan qaadanno bal saddexaasay u kala baxaysaa xaqiiqo luqawiye ah iyo xaqiiqo iyadu markaa sharciyo ah iyo xaqiiqo curfiya marka maxay noqonaysaa xaqiiqada lugawiyadii waa lafdigan loo isticmaalayo wixii luqa ahaan loogu dejiyey oo iminka asalaat haddaan adducaa u isticmaalno ama asiyaam alimsaak aan u isticmaalno eeg waa macnihii luqada uu ku lahaa waxay noqonaysaa xaqiiqa lugawiyay noqonaysaa xaqiiqa sharciyana waa lafdiga loo isticmaalayo wixii dee sharciga dhexdiisa loogu dejiyey ama sharci ahaan loogu dejiyey ee dee isagii lagu idlaaqay sharci ahaan loo isticmaalo asalaad marka ay tahay dee salaadan macruufka waana macnihii hore waaba layloobatanunbuu kuba dhacaya asoon marka uu yahay dee waqtigan muxadadka ee dee wixii muftiraadkaa laga tegayo marka uu yahay niyadoo niyaddii ay laba socoto sakadii markay taa tahay haddaba bal markaa waxyaalahan alfaadahan sharciga oo dhan ee luqada macno ku lahaa macnahay luqada ku lahaa laga soo naqliyey oo macnahan sharcigaa loo soo naam loo soo naqliyey marka macnihii sharciga hayd loo isticmaalayo waxay noqonaysaa xaqiiqa sharciya ee haddii macnahoodii luqawiga hayd loo isticmaalo xaqiiqa luqawiyun bay ahaan taasi ama xaqiiqa curfiya waa lafdiga loo isticmaalo wixii xagga curfiga uun loogu dejiyey macnaha waxa weeyaan eeg lafdi baa jiray macnaha buu luqada ku lahaa macnihii uu luqada ku lahaa ayaa laga soo naqliyey iyadoo cid gaaroo dabal markaa laga soo naqliyey macno kalea loo soo naqliyo curfigu keenay iyo isticmaalku macnihiisii horena waa macno layskaba iloobay oo kan unbaaba markii dambe uba qaalib noqday kaa horta waa kaa ay curfiga yidhahdeen ama xaqiiqa curfiya ee isagay laba u kala qaadayaanoo midi waa curfi caam ahoo oo bal maalan aynaan dee cid gaaro oo aan loo tiirinayn iyo daa'ifo gaaro ama cid gaaroo soo naqlistay aan la garanayne lafdigii oo luqada macno ku lahaan jiray ayuunbaa macno kale loo isticmaalay dadka dhexdiisii ahlul curfina taasaa mashhuur ku noqotay oo iska isticmaaleen ay isaga adeegsadeen iyadoo cid gaaro oo la leeya way soo naqlisay aanu jirin marka misaalka taa waxay ka dhigaan lafdiga addaabba oo kale luqada waxa weeyaan likulli maa yadibu cala ardi wax alla waxa dhulka korkiisa ku socdaba daaba uu noqonaya oo ilaahay qowlkiisa wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquhaana dee wax gaara iyo xayawaankan dee afarta adilla khaaskuma ahay waa wax alla waxa dhulka korkiisa soconaya oo dhan bay ilaahba arsaaqaya laakiin markii dambe maxaa dadka dhexdooda shaayac noqotay haalibna noqotay oo hadday lafdigan kuba hadlaanna macnihii kale lamama xusuusanayo inay daaba u isticmaaleen dawaat alqawaa'im alarbaca waxa afarta adille waxyaalahan afarta lugood leh ee ayay daaba u isticmaaleen bal xataa ay barhkood haba sii khaas yeeleene markaa kaasoo kale talabaad cid gaaroo la leeyay daa'ifadaasaa istilaaxoodii ay tahay oo iyagu tan soo naqliyeyna maba jirto waa si caamay tani noqotay markaa waa xaqiiqa curfiyay noqonaysaa daaba imika macnaha marka loo isticmaalo kolkolna curfiga curfi khaasuu noqonayaa sida curfigii nuxaada ama luqawiyiinta ama bayaaniyiinta adigu baqayaaniyiinta ama dee culimo kaleba curfigood oo markan imika jarka iyo jazmaa iyo rafciga iyo nasbiga alfaadahaas dee macnay luqada ku lahaayeene laakiin qolooyinka nuxaada curfigoodii muxuu yahay maxay u soo naqliyeen ay u isticmaaleen hadday iyagu ku hadlaanna macno kaloo laga fahmayaa maba jirto oo kii hore waa layskaba iloobay calaamaadkan icraabtae macruufka ah markaa taasna ma hadad oo dhan ee waa curfi khaasa daa'ifo khaasa curfigeed weeye tan baa iyagii soo naqliyo kii kalena macno la iloobo kale u noqday bal taasna waxay noqonaysaa un xaqiiqo curfiya ayay noqonoo adigu waxa weeyaan un xaqiiqadan sharciyada iyo xaqiiqada curfiyadii labadaba lafdigii uu asalkiisii hore lafdigu macnihii ulaa waa laga soo naqliyey midna sharciga ayaa soo naqliyo waa sharci ahaan markaa saasa xaqiiqa sharciya loo odhanaya midna waa xaggii curfiga iyo isticmaalkaa qaalibka noqday ama cid khaasa ha lahaato ama dad guudba haba lahaadeene ayay tahay cidda dee soo naqliso kii horena kaba tagtay haddaba markaa wixii asalkiisii hore loo isticmaalayana waa xaqiiqa luqawiya wixii wixii dee shareecadu bal maalan macnihii ay u dejisay loo isticmaalaya iyo macnihii ay u yeeshayna waa xaqiiqa sharciya waxaa curfi ahaan wixii u shuhroobay loo isticmaalayana ama curfi caama ha noqdo ama curfi khaasee xaqiiqa curfiyuu noqon oo bal markaa intaasuu sheegay oo wuxuuhi walxaqiiqatu ima lugawiyatun inay tahay wa ima sharciyatun sharciya inay tahay wa ima curfiyatun curfiya inay tahay walmajaazi ima an yakuuna waayo aqsaamo kala duwan buu leeyahay halkaasni wallah subxana watacaala aclam الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية على آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة والمجاز مجازك إما أن يكون إنو يهي بزيادة بس- بسبب زيادة زيادة سبب تيد إنو يهي أو وحلة سياديي oo dee markii hore marka la eego macnuusu yahay ziyaadadani aanay dee wixii maqsuudka ama qaradkii kalaamka uu keenayay aanay kaba mid ahayn taa inuu sababteed yahay aw nuqsaanin aw bisababi nuqsaanin nuqsaan sababteed inuu yo meeshii ay wax kaba maqan yihiinoo kalaamku san uu yaallo kollay dee aanu ahayn macnuhu iyo maqsuudku uu ahaanayana wax dhiman oo nuqsaansan meeshan oo kaba maqani inay jiraan aw naqlin ama naqlin la naqliyey macnihii asliga ahaa ee kelimadani ay lahayd la naqliyey oo loo naqliyey macno kale oo imaka walow calaaqa ay kaba dhaxayso laakiin macno kaloon keedii hore ee luqada ay kuba lahayd ama asalka ahayd fil asli ay ahayd ay kuba sugnayd aan ahayn aw isticaaratin aw bisababi isticaaratin isticaaro sababteed inuu yahay bal taas baa majaaskii uu noqonaya amhilada isagaa inoo keeni dooneen laakiin waxaanu soo aragnay inu casharkii hore ku soo aragnay xaqiiqadiiyo majaaskii markuu kaba hadlayey isagoo majaaska ina yidhi maa tujawisa can mowduuci mowduucii iyo wixii loo dejiyey wixii laga gudbiyo ama lagala gudbo ama laga naqliyo ee macnuu lahaa mawduuc waxbaa loo dejiyey loo yaqaanay wixii baa laga raray oo macno kale ayaa loo raray kaas baa majaaska la yidhaahaa buu inaydhoo saasuu inoogu tacriifiyey weliba kollay tacriifkaasi tacriifkii hore maa baqiya fil isticmaali calaa mowduucii xaqiiqada uu ku tacriifiyey oo xagga isticmaalka wixii markaa mowduuciisa ahayd weli waxa ku baaqiga ah ee si mowduuciisu aan aan lagaba naqlintaas ayuu muqaabilkeed yahay tacriif labaad buu inoogu sheegay xaqiiqadoo ma stucmila fiima stulixa calayhi min almukhaadiba jamaacadan waxaan ku hadlaysaa ama ay tani isticmaalkeeda tahay wixii iyagu ay kuba heshiiyeen ee isku waafaqeen ee iskuba afkarteen ee istilaaxoodu u ahaa waxa loo isticmaalayo ayaa xaqiiqo ah markaas waa tii saddex xaqiiqo aan soo aragnay ama saddex qaybood oo kale dee markaa majaaska iyada haddii saa la yidhaaho tacriifka horuu kaasi noqonayey oo tacriifka hore ayuu noqonaye wuxuu markaa noqonayaa uun isagina mastucmila daataasi waa isticmaal wixii dee loo isticmaalo fii kayri mastulixa calayhi min almukhaadiba ciddan kolba ku hadlaysa ee ama istilaaxeedii waxaan iyo isticmaalkeedii yahay wixii istilaaxoodu ahaa waxaan ahayn sidee saddexdiiba haddii laga kaxeeyo mowduucoodii ama yaanay luqadii un kuba koobnaanine tacriifku u shaamil noqdo bal marka halkan wuxuu inoogu sheegayaa raximahullahu tacaala markuu saa inoogu soo tacriifiyey qaybo majaaskii leeyahay khaasatan majaaskii dee aan ahayn majaas isnaadi aada xaggii isnaadkii caqligaa iyo aan kaba iman ama murakaba aan ahayn kii kelimaadka ama mufradaadka kaba imanayay qaybo uu leeyahi inoo sheegaya oo wuxuu yidhi majaaskaasi wuxuu noqonayaa uu noqdaa ziyaado la siyaadiyey oo waxa weeyaan marka la eego qaradkii kalaamkan ama wixii uu kalaamkan loogaba jeedaye macnihiisu ahaa ee uugtaas ayaa wax markaa dee ziyaade ay ku sugan tahay oon maqsuud ahayn oo dhici karta haddii ziyaadadan la eega macno kale la faa'iideynaye laakiin aan taasi mawjuud ahayn oo markaa ziyaaday noqonaysa ama nuqsaan ama naqli bal waxaan ku fahmi doonaa iyada amhilada wuxuu idhi falmajaazu biziyaadati majaaska isagu bisababi ziyaadati majaasnimadiisu ay tahay midlu qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisii oo kale weeye uu yidhi laysa ka midlihi shay-un laysa ma ahaaninoo ka midlihi ilaahay midligii oo kale shay-un shay ma ahaanin oo wax ilaahay subxaanahu wa tacaala dee ama daatadiisa ama sifaadkiisii iyo dee asmaadiisii iyo wax umuuraha isaga u goonida ah kula midi ma jirto oo ilaahay dee waa waaxidka aan shariig waxna aan kuba lahayn aan ku lahayn dee daatadiisii iyo afcaashiisii iyo bal markaa asmaadiisii iyo sifaadkiisii iyo inna cid la wadaagsanaysa aanay jirin halkan waxay leeyihiin majaas baa jira majaaska jiraana waxay leeyihin bal haddii aan lafdiga sidiisa ku dayno kaaftu dee waxay faa'iidaysaa macnahan mithli ay faa'iidaynayso ayay faa'iidaysaa marka waxay noqon lahayd lafdigu san imika ama cibaaradu ay tahay macnaheedu uu noqonayaaba laysa ka milihi shay-un laysa ma ahaanin ka milihi ay mithla milihi shay-un weeye ama isaga ilaahay miligii oo wixii miliga u ahaa wax la midii ma jiraanoo waxaa lagaba dee daahir ahaan noqonaysa si wax mithli loo sugayo ee wax la anfiyayaa uu noqdo mithligaas mithligii dee saasna shay mustaxiila weeye ilaahayna mithlin ma laha marka waxa ay noqonaysaa majaaz baa cibaaradu ay tay bay leeyihiin kollayna horeynu ugu soo sheegnay majaaska in qolooyin aanay sugahayn be taa imika uma joogno ciddii aan sugahayni kaafkan baa zaa'ida ayay leeyihiin halkan baana majaasku uu ku sugan yahay haddii uu kaafkani asli yahay uu macnihiisii leeyahay waxa la anfayayaa mithla almithli buu noqon lahaa ee mithliga ma noqdeen imika se maxaa la anfayayaa ilaahay subxaana wa tacaala mithli inuu leeyahay baa si guud loo anfayaya marka kaafkaa ziyaadada ah ee kalaamka halkay ziyaadadu ku sugantahay majaasnimadna waa taas oo macnaha cibaaradani ay leedahay baa laga naqliyey oo ahaa imika nafyu mithli lmithli waxaana loo naqliyey macnahan dee kaafkii baa ziyaada oona macnahan ah nafyulmithliya kii maqsuudka ahaa bal taas weeye ziyaadadu walmajaazu binuqsaani majaaska bisababi nuqsaan ama goyn wax la gooyo kalaamkan waxay ka dhaceen oo laga gooyo sababteed majaaska kuba ihiina mithlu qowlihi tacaala was'ali ilqaryata ilaahay qowlkiisii weeye uu yidhi waa qisadii nebi yuusuf ay bal markaa ilaahayna inooga soo naqliyey namadiisii ama dee ay lahaayeen ama waxa weeyaan awlaadiisii iyagoo ka hadlayaybaa dee wixii ka qabsaday markii yuusuf ninka iskubahda ahaayeenna lagala hadhay ee ay islahay dee aabahoodna markaa dee rumaysi uu rumaystaa meeshii may oolbe was'al weydii alqaryata qaryada weydii qaryadu waxa ay tahay xaggii luqada alabniya almujtamaca waa dhiskan ama meeshan dee tuulaha ah waa dhisaskan meel keliya ku wada yaallo ee dee wada isku meel degaan kuba ah taas baa lagu magacaabaa dhiskuna ama abniyaduna waa shay jamaad ah oo su-aal wax la weydiiye iyo jawaab ay jawaabaani dee ma dhacayso kamaba dhacayso marka halkan maxaa jira waa majaas bay leeyihiin imika cibaaradan majaasnimadaasna sababteedu waxa weeye nuqsaan kalaamka kuba sugan ama wax laga gooyey oo waa ciddii dee in wax la weydiin kari lahaa iyaduna jawaab laba iban lahaydoo mudaaf baa xadfan oo asalku waxa weeye was'al ahla alqaryati waa dadkii qaryadii allatii kuna ay markaa aanu kuba sugnayn ee arrinkan kaba warhayay say waxu dhacaana ogaa bal kuwaa weydiiya haddii anaga aanadna rumaysanahayn markaa meeshii maxaa maqan lafdigaa ahl waana ciddii dee qaryada deganayd ee dadka ahayd ee iyaga su-aal la weydiiyo wax iyo jawaab ay jawaabaan ay ahayd dee ta iyadu jirta inay dhis iyo jamaad iyo dhagxaan iyo dhoobo iyo wax lama weydiinaye bal marka halkaas baa majaasku yahay baa markaa uu yahay macnuun oo majaaskana sababtiisu waa xadaf kelimo la gooyey ama nuqsaan cibaaradii ay wax ka nuqsaansan yihiin saasay majaas kuba noqotay haddii aanay bal taas ahayn oo laydhaa cibaaradu sidan bay xaqiiqo ku tahay waxay ahaan lahayd qaryadii in wax la weydiiyo qaryana waxba lama weydiinayo inay wax la weydiiyo ama oo dhiskii iyo markaa aqaladii iyo wixii inay jawaabtaa intii mustaxiil bay noqon walmajaazu binaqli majaaskan isagu bisababi naqli naqlin kelimada macnaheedii asalkayd laga naqliyey kolley inahanba naqli waa ku sugan yahaye kuwa waxbaa jira ama ziyaadaa jirta ama nuqsaan baa jirta taqyiir baa kolley ku yimi oo icraabtii taqyiir baa kuba timi gees kalena waxa weeyaan dee in wax ziyaada ama nuqsaana jirto kolley taqyiir baa cibaaradii ku yimi ama kan dambe uu inoo soo wado lafdiga iyo cibaaradu waa sidii un wax taqyiiroo ku yimi ma jirto ee lafdigu macnihii uu lahaa fil asli ayuunbaa la naqliyey oo wax kale oy calaaqa ka dhaxayso ayaa macnihii lafdigii la siiyey ama magacii lafdigiiba laba siiyey intaas bay tahay laakiin kolley majaas dhammaantii naqli waa ku sugan yahay uun walmajaazu majaaska binaqli bisababi naqli majaasu ina kalqaa'idi lafdiga alqaa'id bawe oo fiimaa kiifigiisa ahaaday oo lagu idlaaqo looba yaqaano imikaba yakhruju soo baxaya min alinsaani insaanka ka soo baxaya oo dee qaa'id imakaba haddii aynu maqallo wuxumaan ka fahmaynaa macno kale kamaba fahmayno kaasuu ku shuuroobay kaas baa dihnigii u degdegaya bal jaanibka markan ka eegno macnihii hore laga tegaya xaqiiqo curfiya ayuu noqdo curfigu waxbuu isticmaalay oo lagu idlaaqa oo loo yaqaana oo bal marka la sheegaba ama la maqlo ama waxa weeyaan dee macnihii soo degdegaya weeye ama wixii laga lafdigii ama wixii isaga soo macnihii soo degdegaya weeyaane ruuxa dihnigiisa u soo degdegayo jaanibka xaqiiqo curfiyuu noqday marka maxuu leeyahay imaka halkan lafdigan alqaa'id luqada carbeed asalkiisii hore wuxuu ahaa meesha godan ee dhulka ka midaa qaa'id la yidhaahaa markii dambe maxaa dhacday magacaasi wuxuu u sugnaa meesha almakaanu almudma'inu min alardi ee dadka indhahooda dee ruuxa kaba qarya ruuxii meesha dhex fadhiyay ka qarinaya kaas baa macnuhu ama uu lahaa lafdigan luqo loo dejiyey macnihii ay deeta markaa lafdigii waa la naqliyeyoo waxaa lagu idlaaqay insaanka waxaan ka soo baxaya ayaa lagu idlaaqay kollayna dee calaaqaa jirtay iyo munaasabo oo munaasabadaasi waxa weeye ruuxu markaa uu dee imakaan isleeyay xaajadaa guda gudo dadka indhahooda waa kala dheeraadaa meel dadka indhahooda ka qarinaysuu ula qastaa marka meelaha loola qasti jiray ee dee kolley xaajadan lagu gudanayay waxaa kaba mid ah meesha godan ee dadka uu kaga qarsoomayo ayaa kaba mid ahayd markaa munaasabada ka dhaxaysa macnihii hore kelimadu lahayd iyo macnahan maanta loo isticmaalay waa munaasabada mujaawarada oo dee waxay imika mujaawara ka dhaxaysa ama waxaabay noqonaysaa min tacbiiri almaxalli wa iraadati alxaalli maxalkii baa la sheegay waa meeshii waxa loo jeedaana waa wixii xaalliga ahaa ee maxalka dhexdiisa dhacay taasi markaynu eegno macnihii luqada uu ku lahaa iyo macnahan dambe loo isticmaalay oo macnihii hore inta laga soo naqliya dee macnahan dambe loo isticmaalay majaas buu noqonayaa majaasnimadaasna waa waxay ka timi xagga naqliga sidaa uu inoo sheegay lafdigu waa kiisiyo sida kuwii hore wax taqyiira oo ku yimi ma jirto taasi waa markaan macnaha luqada eegno laakiin haddaan eegno curfigii imika ama dee waxa weyn weliba curfigii caamka ahaa lafdiga alqaa'id marka la sheego waxaa laga fahmayaa inuu yahay fadladan insaanka ka soo baxaysa uu yahay ee kaa kale aan lagaba fahmahayn macnihii kalena lagaba jeestay jaanibka wuxuu noqonayaa xaqiiqadii curfiyad ahayd aynu soo maray ee markaynu luqa ahaan u leego macnahani luqa muxuu ku ahaa markaas baa majaaskani imanaya imanka xaqiiqo curfiyuu jaanibkaa kale kuba noqday oo macnihiisii dee uu lahaa luqa ahaan waa la naqliyey waxaa loo soo naqliyey macnahan labaad calaaqada ka dhaxaysana waa calaaqadan mujaawarada iyo munaasabada waayo kolley majaas hadduu jiro jirta macnihii hore uu asalku ahaa iyo macnahan labaadee loo soo naqliye waxaanay munaasabo ama aanay ka dhaxayn bal taas ama dee ama qariinatan macnaha keenaysa fahamkii dhib yaraynaysa oo u noqonaysa wixii dee in u dhib yaraynaya u sahlaya macnahan labaadba in lagaga fahmo lafdigani haddaanay jirin taasi meeshii maba imanayso ee waxa weeye munaasabadii taaba weeye والمجاز بالاستعارة مجاز كاستعارتنا أما بسبب الاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض وابا إلهي قول كيسا أرتين بل مثال كنتين نقارن المجاز بالاستعارة إساقنا أنواع دي مجاز كو كميديها مجاز كان بالنقل أما أنواع دان أي لهان مجاز مرسلة أي لهان iyo majaaskan isticaaradana farqiga u dhexeeya waxa weeyaanuun haddii calaaqan imika soo sheegnay oonu nidhi waxay ka dhaxaysaa bal lafdigan alqaa'id macnihii hore uu luqada ku lahaa iyo macnahan dambe loo soo naqliyey munaasaba ka dhaxayso ah waa tan mujaawarada waayo xaajada waa meeshii lagu gudan jiray ee loola qastayayba taasba weeyaan bal lugta labayn xalaqaad baan fadhinaa kolley adabtii ka mid maha taas waxa weeye balin taas bay ahayd waa munaasabadu taa weeye haddaba in majaaskaas calaaqadan ka dhaxaysa labada macne macnihii hore iyo macnahan dambe hadday tahay labadan macne ayaa wax kulmiya u dhaxeeyo jaamicooy iska shabahayaan hadduu jiro taas isticaaray noqotaa haddii majaaskii aan labada calaaqadan ka dhaxaysa labadan macno kii hore iyo kan dambe aanu ahayn xaggay iskaga imanayaanee dee calaaqadaasi aanay mushaabaho ahayn inay qadar mushtarago iska shabahayaan uu jiro ee wax kale uu yahay sida taa horean soo sheegno mujaawaraba ah sabel maalan jus-iye iyo kulliye oo kale haddaan imanka idhaha qabadati shurdatu lisa askartii waxay qabteen tuuggii dee ashurda waa shurdadii oo dhan dhammaantoodna kamay wada qayb gelin ee mid ama labaaba markaa kaba qayb galay marka maxay noqotay min tacbiiri lkulli wairaati ljusya kulli baan sheegay wax guud ama wixii dee lafdigan keeni karaba cumuum baan sheegay waxaan uga jeedaana qayb iyagii kaba mida ayaa looga jeeda calaaqadii jus oo loo tacriifiyo marka la eego isagoo dee magac u ah fannigan oo labadoodii labadii lafti oo wada socda oo istarkiibsan ayaa la tacriifinaya oo loo tacriifiyo marka la eego isagoo dee magac u ah fannigan oo labadoodii labadii lafti oo wada socda oo istarkiibsan ayaa la tacriifinayaa marka la ega eego jaanibkan inay laqab u yihiin fanni bal taasba weeye tiba markaa uu halkan tacriifkani uu yahay waana inta yare hore marka wuxu uhi wa cilmu usuuli lfiqhi cilmigan usuulufiqhi ma aha kelimada usuul gaar ahaanteeda iyo fiqiga waa isagoo murakabkii wada socda ama tarkiibkan idaafigii waa cilmigaasi duruquhu waa duruqdiisa damiirkan duruquhu ku jiraana fiqigan buu u laabmayaa oo markaa waxay noqonaysaa waa duruqu alfiqhi almuusilatu ilayh fiqhiga adiladiisii duruqda taas baa loo wadaaye ee ina gaadhsiinaysay waa adiladiisii aan ku gaadhaynay fiqigaas duruqdiisaa weeye calaa sabiili alijmaali duuduub dariiqeed oo waa adiladiisii ijmaaliga ahayd maaha adiladiisii tafsiiliga ahayd calaa sabiili tacyiin wa tafsiil waa adiladii fiqhiga iyo duruqdiisii aan ku gaadhaynay calaa sabiili alijmaal waa ijmaal iyo duuduub iyo guu si guud dariiqeed duruqdiisaa u ahayd ayaa cilmigan usuululfiqi yahay waa midtaasi wa kayfiyatu alistidlaali daliishiga la daliishanayo biha ay bi haadihi duruq ama bi haadihi aladila adiladaa la daliishanayo iyadana kayfiyadeeda waa sida dee ay noqonayso markan duruqdaa iyo adiladaas dee aan daliishanayno ama ha noqoto haddii tacaarud yimaado sida tartiibteediiyo loo kala horraysiinayo dalaalaadkoodu sida yihiin sidii aan istinbaadkii saxiixa uguba gaadhno waa kayfiyadaas iyadana adiladii fiqigae ijmaaliga ahayd loo daliishanayo taas bay tahay oo mowduuciisu yahay abwaabtii weeye inta dambe intan baa tacriifkii usuululfiqi noqday oo wuxuu sheekhu raximahu llahu tacaala inoogu tacriifinayaa ama inoogu tacriifiyey usuululfiqi markan cilmi ahaan eegayno labadan lafti oo wada jira inay laqab iyo cilmi u yihiin fanni oo fadligan imaka aan hayne inoo bilowgaa markaan jaanibkaa eegno wuxuu noqonayaa duruqdii fiqiga duruqdana waxaa loo wadaa waa jamcu dariiqina waa adiladii fiqiga ee ijmaaliga ahayd calaa sabiili ijmaaliga ahayd weeye horta waa taasi waa qayb waa inta uu ka koobaya ma fadligan mowduuciisu wuxuu yahay iyo oo ujeeddadu waa adiladii caamka ahayd ama guud ee ruuxa faqiihi uu u baahnaa si uu istinbaad saxiixa adil waxyaalihii dee bal nusuustii ugalaba soo baxo xukum adiladaa guud taas oo bal masalan amar baa inoo soo socdo amarku inuu lilwujuub yahay nahyigu litaxriim inuu yahay ijmaacu xujo uu yahay qiyaasku daliil adilada sharciga ka mida uu yahay bal umuurahaas oo kale ayaa ee adiladaa guud ah waa duruqda tuu wadeen ee waxaan imaka bal masalan aan eegaynaa un waxa guud ay faa'iideynayaan ay tahay aynaan u sii dhaadhacayn hoos ee amar khaasa aynaan qaadanayn sida aqiimu salaata ama nahyi khaasa walaa taqrabu zina ama ijmaac khaasa oo kale ama qiyaas khaasa oo kale taasi iyadu waa umuuro ka baxsan fanniga haddii lagu sheegana tamhiilunbay ula imanayaan ee maaha wixii fanniga mawduuciisa ee waa adilada guud iyo qawaacidda caamka guud ee uu ruuxa faqihiina uu u baahan yahay si istinbaad saxiixa uu laba yimaado ama uu ugu gaadho fiqigii dee uguba gaadho taasi waa waa mawduucan usuulkan waana qayb kaba mida iyo kayfiyat listidlaali biha deliishigii la deliishanayey adiladaas duruqdaa la deliishanayey waxa weeye ee axkaamtii kala dunayd loo deliishanayey kayfiyadeeda oo ay kaba mid tahay tartiibtii adiladii ay sooba geli dee markaa tacaarud yimaado iyo waa mawduucii buu ka hadlaya marka arrin saddexaad baa jirto ay culimmadu halkan guud ahaan sheegaan laakiin sheekhu iyadoo kayfiyatulistilaal biha ay taasi kaba dhalanaysa iyo kitaabka aada u mukhtasaro ugaba tegay oo arrinta saddexaadna waxa weeyaan sifaatu lmustadili biha ruuxan deliishanaya adiladan ee adiladan isticmaalaya ee dee intuu macrifadeedii leeyahay uu bal markaas isagii adeegsanaya ee deliilkan isagu isticmaalaya sifaadka uu leeyahay oo waa dadkii iyagu mujtahidiinta sifaadkood bal markaa intaas laakiin imaka kol haddii kayfiyatulistidlaali baha la yidhi dee istidlaalkiina wax iska imanaya maahae cid baa meesha jirta deliishanayso kayfiya duruqdanna raacayso duruqdan waxyaala kalaba ay gaadh ama kalaba soo baxayso iyagu adiladiina bal si loo kala horraysan yahay si kastaba dadkii macrifada u lahaayee arrinkaa iyagu tadbiiqinayay waxa weeye ayaa ka dhalanayso taas buu sidan ugu kaaftoomay intan ee saddexdaa arrimood ama saddexdaa qaybood ayaa cilmigan mawduuciisa oo cilmigan waxaa lagaga hadlayaa ama cilmigani uu kaba kooban yahay waa duruqdii fiqiga ijmaaliga ahayd way kuba sugantao waa mid kayfiyadii duruqdaa loo istismaarsanayay ama loo deliishanayey tanna waa qayb cilmigan kaba mid ah qaybta saddexaadna waa dadka iyagu dee markaa aqoontaa sare leh ee mujtahidiinta ee iyagu istismaarsanaya adiladan ijmaaligaah iyaduna dee sifaadka ay leeyihin iyo shuruudaha loogaba baahan yahay intaas ba ay tahay mawduuca cilmigan ama mawduuca fannigan waana waxyaalo dee intuba ay noo imanayaan oo imika halkan aan lagu sii amsaalna aan looba sheegayne fannigan haddii laba yidhaaho usuululfiqi maxaa mawduuciisu yahay ama muxuu yahay waaba dee duruqda fiqiga ijmaaliga ahayd iyo kayfiyada loo istismaarsanayo duruqdaas si dee loogu gaadho xukumkii ama axkaamtii loogaba qaatay adilada iyo ciddii iyadu taa istismaarsanaysay ee dee mujtahidiintiiba wey sifaadka ay leeyihiin iyo shuruudaha dee bal markaa si ay arrintoodii ay u noqoto istismaarkoodan ama istidlaalkoodan istidlaal toosan oo sugan uu noqdo taas weeye cilmigani abwaabtii buu imika inoo bilaabayaa oo wuxuu uhi waa abwaabu usuuli lfiqhi fiqiga usuushiisa abwaabkeeduna aqsaamulkalaami abwaabta imika waa waxyaalahani way inoo wada iman doonaan haddii a la yidhaaho waxba kama tegi doono way inoo iman doonaan halkanna wuxuu inoogu sii sheegay oo hordhac ugu sii dhig uga sii dhigay un si bal dee markaad wixii tasawur guud u yeelato eed ogaato waxyaalaha kugu imanaya ee aada masalan halkan aad kaba baranaysa aada ogaato kollay taasi waxay yar keenaysaa oo ruuxii ay kuba keenaysaa wixii fikrad guud baa lagaba siiyey waana u muuqa kan dee waa nooc yar faharis oo kale faharas oo kale ay noqotay bal waxaa inay tii nashaad geliso oo isagii ay kuba dhiiriso barashadiisii ee umuurahani waa si faharaso oo kaleo waa waxa guud ahaan abwaabtiisu ay tahay oo dee adiladii imika fuqigii ijmaaliga ahayd ayaa waxyaalahanba qaybo kaba mida ay yihiin iyo si iyagana loo kala horraysiinayo markaa duruqdii fiqiga ijmaaliga ahayd iyo keyfiyadii istidlaalka iyo umuurahaas bay abwaabtani ay tafsiil iyo tafsiidun ay u tahay waa arrinkaa uu inoo soo sheegay mawduucii fanniga ahaa waa abwaabu usuul fiqi aqsaamu lkalaami hadalka qaybihiisa weeye waana casharkan ku arki doonaa iyada hataa aqsaamu lkalaam kollayna walow dee ama cilmi naxwo oo qayba lagaga hadla waxaanay halkan yar ishaareen usuuliyiintu ay jiraan uu jiro iyo cilmigan balaaqado iyadana markan ay xaqiiqada iyo majaaska iyo waxyaalaha ay kaba hadlayaan dee cilmigii lagaga hadlayay uu jiro oo faniyada kale ay waxaani kuba ay yihiinba haddana fannigan aan hayno dee waxa uu mawduuciisa ama waxaan dee loo dee lagaba hadlaya adiladan lagu baxsanaya waaba dee adiladii qur-aankii iyo adiladii xadiiskii iyo dee umuuraha soo raaca adiladii qur-aankii adiladii xadiiskuna umuuraha kale iyagaa asal u ah oo ijmaacina dee mustanad buu u baahnaanayaa oo kollay ijmaac mustanad la-aani ma jiro mustanadkiisna wuxuu noqon un dee iyo labadaa mid kaba mida ayuu noqon qiyaaskiina dee waxa weeyaan faracan xukumkiisa la doonayo waa in loo helo asal asalkiina qiyaas kuma sugnaanaya wuxuu ku sugnaanayaa daliil kaloo adiladaa sharciga ka miduu kuba sugan yahay bal marka labadaasi asala labadoodina waxay dee markaa ay yihiinba dee waa luqadii carbeed baa iyagu qur-aankiina lagu soo dejiyay xadiidkii rasuulkuna uu yahay marka waxyaalahana dee waa waxyaalihii luqada carbeed ku soo arooro marka fahamka la fahmayo qur-aankii fahamka la fahmayo xadiidkii ayaa waxaaba kuba xidhan yahay faham dee luqadii la fahmo iyo dee culumta kale calaaqada labale la fahmo taas buu kuba xidhnaanaya tan bay deeto meelahan iyagoon dee iyagu bal markaa qaybahan horena tacriifaadun ay tahay markay macaanida xuruufta iyo waxyaalaha iyaguna kelimaadkaas ay galaanna dee kolley ay iskaba bastiyaan kutubtooda roonrooni tan bay meelahan ugu soo arooriyaan bal haddaba waa mid waa hadalka qaybihiisii iyo walamru amarkii iyo wanahyi nahyigii iyo walcaamu caamkii iyo walkhaasu kii khaaskaa walmujmalu mujmalkii iyo walmubayanu waxyaalahan tafsiir ahaan bay noo iman amsil ahaanna way noogu iman marka imika dee waan lafdiga waan laqbaysanaynaa un waaldaahiru adigu halkan mudlaq iyo muqayadkii oo inoo iman doonaa meeshan aan kuba xusnayn laakiin iyaguna caamkiiyo khaaskan ayuunbay dee bal adigu kollay calaaqa la leeyihiin ama ayba taasoo sanbuu deeta ugu kaaftoomay caamkiiyo khaaska isagoo dee mudlaq iyo muqayadkana soo aroorin doona waaldaahiru waalmu'awalu iyo daahirka wixii daahirka ahaa iyo kii isagu dee macnihiisan uu daahirka markii hore asalka u ahaa lagaba bedelayo macno kale oo dee uu daliil keenayo ama qariina ay keenayso lagu xambaari iyo walafcaalu afcaashii afcaasha halkanna maaha afcaashii oo dhan waa ficilkii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyo dee bal xukumkii wuxuu noqon oo dee xujiyadiisa oo taasna waa afcaalu saaxibi shariica maaha afcaal dhammaanteed iyo walnaasikhu walmansuukhu naasikhi iyo mansuukhi oo isaguna dee halkan qayb kuba yeelan doona lagaga hadlo oo naasikh iyo mansuukhi walijmaaci iyo ijmaaci oo ijmaaci isna waa ku iman doonaa waxyaalaha abwaabta usul abwaabtan usuulfiqiga iyo walakhbaaru akhbaartii oo iyaduna dee waa axaadiistii taas bay noqon oo markaa dee inay qur-aankii way kaba hadlaan xadiidkii bay kaba hadlaan waa kan ficilkii rasuulka ay si gaara lagaba hadlaan akhbaartuna markaa kolley walow afcaasha rasuulku ay akhbaartiisan qeyb kaba miyta tahay laakiin waxa weeyaan dee afcaashii iyo waxyaalihii qowliga ahaa iyo waxyaalihii rasuulka ilaahay ficilkiisa ahaa kolley kolkol ficilkii ikhtisaas baabuu ixtimaalaa markaa waxa weya isagoo qowlkii iyo amarkiisii nudqiga ahaa wujuub keenaya haddana samayntii waxaa sameeyey kol baaba dee wujuub laguma xambaarin oo haddii aan dee aanu bal umuuro aan arki doona aanay jirin haddii a la yidhaah laguma xambaaro ficilkii mashruuciya un baaba dhici karta marka ficilka gaar ahaan bay iyagii ugaba hadlaan akhbaartii laakiin si guud iyadoo kolley dee ay taqsi qaybqaybiyaanba oo dee qaybin culamaa ulmusalax yaani dee sidoodii waxa weeyaan usii bastisnaanin be waxyaalihii iyagana qaybintaas aynu kuma soo aragno sida musnadkii iyo mursalkii iyo waxyaalo way kaba hadlaan halkan usuuliyiintu dee mursalku laakiin iyaga tacriifkoodu noqonay tacriifkaan musalax kusoo marray ma noqonayo iyo walqiyaasu qiyaaskii iyo walxadru walibaaxatu xadrigii iyo ibaaxadii kolley tacriifyadii hore xaraamta iyo tacriifkeedaynu soo marray markuu axkaamtii sharciga ahayd qaybaheedii inoo soo sheegayey xadrigiiyo ibaaxaduna dee xagga horey xukumkan sharciga ayay qaybihiisa ama takliifi haba noqdo ama wadci haba noqde ayay usuuliyiintu kuba dhigtaan kutubtooda ama xadrigiiyo ibaaxada tay u wadaan waxa weeyaan kuwa hore tacriifkoodii maahabe waa ashyaada oo kale asalkoodu muxuu ahaa bal markaa ma ibaaxu ahaa ma xadri buu ahaa taasna ay keenayso dee wixii bal markaa aan wax daliila oo dee caddaynaya xukunkiisa aanu jirin sida ashyaadaas maxaynu kuba xambaaraynaa maxa u asriyata waa umuuraha waxay halkan xadriga iyo ibaaxada ay kaga hadlaan ee kitaab weliba kutubta akhiradooda ay kagaba hadlaanoo waa ashyaada asalkoodii markaasaa meesha uu yimaadaa dee istisxaab waxaan ama dee aduu istisxaab ay kuba magacaabaan oo kale iyo u imanaya bal markaa tani xadriga iyo ibaaxadu maaha in axkaamtii sharciga ahayd qaybaheedii laynoo soo celinayo taa imika waan soo maray ee waa jaanibka aan sheegayo markaa weliba kitaabka akhirkiisa iyo wa tartiibuuladillati adiladii oo la tartiibiyo tartiibka adiladuna waan arki doonnaa haddii aan la yidhaahee waxa weeye adiladii kolbaaba tacaarud kuba imanaya ama daahir ahaanba haba ahaata tacaarudkidaas tacaarudkaa kuba yimi adilada dee wuxuu keenayaa seebaynu bal markaa adiladii aan ugu camal falaynaayeen tacaarudkaasna aan uba suurinaynaayo waa sidee looba kala horraysiinayey ama iyaga dhexdoodaba dee ay waxay noqoto in haddii caam iyo khaas yimaadaan oo kale mudlaq iyo muqayad si la ysugu xambaarayey ama marka ay noqoto tarjiix ay noqoto dee sida loo kala horraysiiyo taas weeye tartiibta adiladu oo iyadna abwaabtii kaba mid ah oo sifatulmufti kii dadka u fatwoonayay ee axkaamtaas u caddaynayey sifada uu leeyahay waa shuruudaha loogaba baahan yahay ruux dee ruux kasta iskama fatwoodeen iyo walmustafti ka isagu fatwada dalbaya ee isagu cid kale weydiisan weydiinaya masaladii si waxa ugu jawaabay ugu dhaqmo ugu camal falo bal isna sifadiisa iyo waa axkaamu lmujtahidiina dadka iyagu mujtahidiintaa axkaamtoodii oo meelaha ugaba dambeeyo kale taas iyada waxaa ku imanaysa halkan dee inay muftigii muftigana waa mujtahid bal markaa sifadii iyo shuruuddii waa sheegay waana halkii aan lahayn markan mawduuca usuul fiqiga sheegaynay waa duruqdiisa iyo adilada ijmaaliga ah waxaan loo dejiyey iyo kayfiyada loo daliishanayo adiya loo istismaarsanayo adilada iyo cidda iyaduna istismaarsanaysa ama daliishadiisa sifaadka ay leeyihiin intaasaa mawduucii guud yahay ee fannigan looba dejiyey marka halkaa sifatulmuftina waa ruuxan mustasmirka ah ee adiladii daliishanaya mustadilkaa buu ahaa ama axkaamulmujtahidiin halkan wuxuu wadaa dee dadkii kol haddii masaladu ijtihaadiya tahay khilaaf waa soo gelayaaba aragtidii way ku dadkii ku kala dunaanayaan laakiin markaa maxaa imanaysa mujtahidkan maxaa xukumkii noqon dee koluu ajri yeeshiyo koluu laba ajri yeeshabay noqon khada iyo sawaabkii iyo masaladii ka hadalkeedii ruuxu kol hadduu ijtihaaday oo intii karaankiisii la yimi markii horena ijtihaad u ehel ahaa maxaan xaalkiisaa odhanaynaa ma kullu mujtahidin musiib baa la odhanayaa siay qolo yidhaaheen mise arrinku way kala duwan yihiin oo dee musiib iyo muqhtisa xadiiskaasba ama dee adiladu ay noo caddaynayso waana waxaan arki doono marka axkaamta mujtahidiinta wuxuu u wadaa xaggaa marka la eego dee ijtihaadka iyo wixii ay bal markaa simaartii ijtihaadkaas kaba dhalanaysa xagga ajri ahaan mid iyo laba ahaan sawaab iyo khada iyo masaladaa ka hadalkeeda in la yidhaha taswiiblmujtahidiin si guudba kol hadduu ruuxu ijtihaaday iyo me inay u qaybsan yihiin bayna musiibin wa mukhti ay u qaybsan yihiin waa masalada iman doonto dee kollay kitaabkuna uu ku khatimi doono haddii aan la yidhaaho bal intaas weeye abwaabtan markaa kutubtan arki doonno o dhan haddii a la yidhaho kutubtii usuulfiqigu waxan bay wada ka wada hadlaan ee laakiin dee kitaabkii mukhtasarkaana si kooban oo ruuxii cilmiga naashiga ku ama shaadiga ee dee markaa bilaabanaya ayuu uu fahmi karaa iyay uga hadli kuwii kalena dee markaasay bastin oo ta markaas dee inta mutuntan lagu jira ama matan yar ku jirana khilaafaadkood iyo waxa waan iskaba dhowraynaa iyo masaladii taas waktigeeda yeelan waxay noqonaysaa un bal ruux in wixii asaas la helo oo fahm dee tasawur horta guud oo umuurahana aan helno marka haddaan helno wixii dambe waan ku binaysana biidn illahi tacaala bal haddaba abwaabtii inoo imanaysay ama usul fiqigaba culimmadu ay kagaba hadleen waaba intaas weeye abwaabtaa weeye taasun baana kutubtan waaweyn ee mujalladaadka qaatay inahaasun baa laga hadlayaa laakiin dee qaybaheed iyo tafaariicdeed iyo waxbaa iskaba badnaanaysa alkalaamu hadalkii faama aqsaamu lkalaami imika halkan inoomuu tacriifinoo kalaam maxaa la yidhaha dee waa ti naxwo lagu tacriifinayey oo dee waxa weya lafdiga ama hadalkaa mufiidka ah taa tacriifkii imika ma wado ee laakiin wixii uu kaba koobnaa ayuu inoo sheego wuxuu ihi fa ama aqsaamulkalaami kalaamka qaybihiisu fa aqalu maa kii waxa ugu yar yatarakabu uu isaga yimaado ee uu ka koobnaado minhu isaga xaggii alkalaamu hadalku ismaani laba ismi wey oo macnaa waxa weeyaan bal kalaamkii culimmadan usuul saan soo sheegnay way u ihtimaamaan oo fahamkii fannigan baabay dee qeyb muhima ay kaba tahay bal qur-aankii iyo xadiidkii fahamkoodii baaba kuba xidhan ama dee kalaamkii maaha tacriifkan kooban ee dee kutubta naxwada aan kuba aragnay kalaamuna lafdun mufiidun taasba cibaarada ah waxa weeyaan bal waa si guud uunoo dee iyo waxyaalaha kaba ta kaba farcoomayay marka halkan wuxuu yidhi kalaamku ama kalaam wuxuu isaga yimaado oo uu ka koobnaado waxa ugu yari waa laba ismi abasa dee jumladii ismiyada ahayd ee mubtadiya khabar kaba koobnayd saas bal maalan taas oo haddaan idhaha tilmiidu mujtahidun allahu waaxidun bal markaa taas weeyo waa laba ismi aw ismun amase ismi iyo waa ficlun ficil tanna waaba jumlada ficiliyada ee dee ficiliyo faacilba kaba kooban oo taasoo kale in jaa alxaqu waa kanoo ja'ana waa ficilkii alxaquna waa ismigii waana kalaam ayay labadan kelime isku yihiin bal markaas waaba markaa laba ficil iyo ismibuu kaba koobmay aw ficlun wa xarfun amase ficil iyo xaraf oo waxa weeyaan kalaamkiibaa wuxuu ka kooban yahay xaraf iyo ficil keliyuu kaba koobnaanaya haddii bal maalan aan idhaaho maa jaa'a oo kale maadii waa xaraf jaa'ana waa ficil dee waana hadal imaka mufiid ah waxaanu ka koobnay labadaas waana bal dee waxaan eegaynaa sheekhu iyo bacd alusuuliyiin si ay ama usuuliyiinta ay yidhaaheen imaka halkan aw ismun wa xarfun amase wuxuu ka koobmase ismi iyo xaraf oo ismiyo xaraf waaba tii dee niidaha oo kale haddii la yidhaaho yaa caliyu oo kale yaadi waa xaraf caliyunna waa ism waana dee waxaa mufiidka ah ee waxa weeye ruuxii eema ciddii lagula khidaabaye lagula hadlayay loogu dhawaaqayay ay wax kaba fahmayso ama faa'iido dee ay in lagu aamusa ay habboon tahay meeshii uu kaba helayo intaas weeye bal horta fanni baan joognaa waxba markaa fanni kale tacriifkii inaan uba kacnona maaha ee waxaa jira dee kollay culimmadan ama naxwada iyo lugawiin aduu bal culimmada ajaanibkaasi iyaga agtooda dee kalaamku ismi laba ismi waa ka koobmaa ismi iyo ficilna waa ka koobmaa laakiin ficil iyo xaraf keliya uun kalaam kama koobmo oo ismi iyo xaraf keliya uun laakiin labada misaalaan sheegnay maa jaa'a oo kale oo halkan dee aw ficlun wa xarfun uu sheekhu tu u jeeda ay tahay ama misaalkii ay tahay iyagu waxay leeyihiin imaka usuuliyiintu damiirkan mustatirka ah ee ruuxan dee laga warramaye la leeyay muu yimi ah ee dee faacilkii markaa noqonayo damiirka mustatirkaa kol haddaan lagu dhawaaqayn oonu malfuud ahayn ayaanay tirin marka ficilka intii xuruuftii lagu dhawaaqa ama keliya iyo wixii lagu dhawaaqun bay tiriyeen etay leeyihiin maa iyo jaa kiina way iskaba daayeen oo sanbay iyagu laakiin imaka oo kale dee qolooyinkan kale ee culimmadii carabigu iyagu waxay damiirkan mustatirkii waa wax dee kalaamkaba fahamkiisu ku xidhan yahay wuxuu la mid yahay wax lagu dhawaaqay oo kale oo markaa waa wax jiro oo imaka taas oo kale waxay leeyihiin dee waxaa jira meeshii ficil iyo ismi baa jira xarafkan iskaba daawa dee xarafkan xarfu nafyiga laba socde waa dee kelimo saddexaad unbay noqone waxaanuu ka kooban yahay ismi iyo ficil weeyo aw ismu wa ficlun tii uun baabay tani la mid tahay amsiladeediina ay tahay wax gaara maaha markay ismi iyo xaraf noqotona dee yaa caliyi oo kale iyaga agtooda yaadani waxay naacib ka tahay ficil adcuu caliyan wey markaa ficil muxuu ka koobmay kalaamkii ficil iyo ismi buu kaba koobmay qolooyinkan imika usuulkuna dee intan lagu dhawaaqayo oo dee laftigiisan uun baabay eegeen markaa arrinku waa iska wax iska sahlane in haddaan xag dhinaca kale eegno ficlun wa xarfun iyo ismun wa xarfun intuba ismu wa ficlun uunbay dib ugu laamayaan kalaamkiina umuurahaasunbuu kaba koobnaanayaa hore ee marka iyagu marka aan umuuraha kale la milicsan lafdigan jooga ee daahirka un la eego waana jaanibkan imaka juwayni iyo amsaasha ay ictibaariyeen ayay imanaysaa markaa taqsiimkan imaka san ah ee uu sida nooguba qaybiyey fa ama aqsaamulkalaami fa aqalu maa kii ka ugu yar ee yatarakabu uu isaga yimaado minhu isaga alkalaamu hadal ismaani laba ismi weeye aw ismun wa ficlun amase ism iyo ficil weeye aw ficlun wa xarfun ama ficil iyo xaraf weeye aw ismun wa xarfun amase ism iyo xaraf intana waa taan misaaladeedii sheegnay bal marka aqsaamulkalaami biictibaari madluulihi taasi marka la eego waxay ahayd xagga biictibaari tarkiib iyo markan aan hadal isu geynayno ee ama kelimaad la isu geeyo kelimaadkaan isu geynayna ay dee kalaam noqonayaan faa'iido leh ay noqonayaan marka jaanibkaa isugeynta iyo istarkiibinta ayay ahayd jaanibkaas bay ahayd hadalkaa hore imika halkani maxay tahay waa kalaamkaba qaybihiisii markaynu eegno macnaha uu xambaarsan yahay waxa uu faa'iidaynayo madluulkiisa uu ina tusayo jaanibkaa markaan eegno bal intuu u kala baxayay waalkalaamu kalaamku yanqasimu wuxuu u qaybsamayaa ilaa amrin amar iyo wa nahyin nahyi iyo wa khabarin khabar iyo wa istikbaarin istikbaar iyo dee khabardoon weeye ama iswarsiba wayanqasimu waxaa kaluu qaybsamayaa ayada noqode ilaa tamanin tamani iyo wa cardin cardi iyo wa qasamin umuurahaasuu kala baxayaan kalaamku marka la eego xagga wuxuu faa'iideynaya ama macnihiisa ayuu qayba yeeshay qaybihii muxuuna yidhi alkalaamu kalaamkii yanqasimu wuxuu u qaybsamayaa ilaa amrin oo amarku halkan waa ficil dalabkii waa adigoo dee cid wax ka doonaya inuu sameeyo sabal masalan aqim asalaata oo kale ixfadi darsa iyo wixii la midka ahaa waa ficil ama wax samayntii ayaa la dalbayaa kaa amar baa la yidhaah iyo wa nahyi nahyi oo isaguna waa dalab labadooduba waa dalabe laakiin kaa hore hadduu dalabu ficlin ahaa kan waa dalabu tarkin ka tag wax laga tago oo layska daayo ama laga dheeraadaa layska dalbayaa oo taas in waxa weeyaan laa tafcal oo kale laa tadcu maca allahi ilaahan aakhara misaalka uu dhiganayo shaarixani bal umuurahaas waa dalab tarki waa nahyigii wa khabarin khabar khabarku dee markay kolkol tacriifinayaan maxtamalo sidqa walkadiba lidaatihi bay dhahaan oo wixii runna noqon karaa beenna noqon karaa markan iyadoynaan eegin waxyaale isaga ka baxsan hadalkanu markan eegno oo iyo kolkol baa hadalku iyo hadalkii ilaah oo kale iyo hadalkii rasuulka iyo han meeshii waa run un mooye wax kale ma noqdo taasi ee waa jaanib waa inuu kalaam ilaahay yahay ama kalaam rasuul yahay baaba keenaysa ee imika ama dee waxyaalahan dee la badiiha ahaan loo garanayo ba taas dee caqli ahaan laakiin markaanaynaan waxyaalaha dee aynaan eegin ka baxsan kalaamka naftiisa ee kalaam ahaan la eego wixii sidqa iyo kadib ixtimaalaya oo bal masalan haddii aan idhaaho imika nazala almadaru roobkii waa da-ay dee hadalkaas imika waa waxaan cid ka dalbayaa ma jirto waxaan cid weydiinaya istifaamiya kuma sugna anaa warramayo war sheegaya warkaasna runna waa noqon karaa markaynu cibaarada eegno inagoon wax kaloo ka baxsan eegin beenna waa noqon karaa ruuxii been baad sheegtay ama run baad sheegtay waa loogu jawaabi karaa taas wey bal markaa kaasna waa khabarkii waistikbaarin istikbaarku waa istifaamtii iyo wixii waa wardalab siintiiyo ta'dii baa dalab faa'iidaynaysa ama waraysigii cid la warsanaya wax laga doonaya ama wax la weydiinayey oo haddii bal masalan ay noqoto jumladaa hore uun hal nazala almadaru aan idhaaho dee waa istifaam waa istikbaar taasoo kale waana insho oo isagu imika hadalkaasi sidqiyo kadib sidiisa uma ixtimaalayo bal taasna waa qaybihii kalaamku kaga mid yahayoo istikbaarkii waa khabar oo la dalbayo dee sia istifaamtii wayanqasimu aydan waxaa kaloo u qaybsamayaa ilaa tamanin tamani tamani waxaabaa yidhahan waa wix dalabka la dalbo dalabu maa laa madmaca fiihi aw maa fiihi cusrun bay yidhaahaan oo waxaan ina dee mustaxiilaba muxaal oon suurtagal ahayn oo ruux jeclaysto ama dalbo ama wax dee waa suurtagalee sida lagu gaadhaa adag oo wuxuu ku dhow yahay dee shibha mumtanic buu ku dhow yahay kaas baa tamani la yidhaha sida dee bal layta shabaaba yacuudu yowman ninkaa lahaay oo kale dee dhallinyaronimadii may soo noqoto wuxuu ku tamaniyayey waa oday buu noqday waqtigaa marxaladaa uu ka gudbay inuu dib ugu laabmay usoo noqoto dee nashaadkeed iyo lahwigeed iyo quwadeed iyo wixii ay usoo noqoto taasna wax soo noqonaya maaha shay markaa aan ladee madmacaanu ku jirin ama aan suurtagal ahayn dalabka la dalbaa waa tamani wixii cusri ku sugnaayo ruuxu si u sahlan aanu u heli karahayna iyadna tamani bay noqon wa cardin cardina waa bandhig ruux adigu wax loo bandhigayo amase waa dalab si dabacsan oo rifqi ku sugan yahay wax looga dalbayo bal masalan shaksi saaxiibkaaya haddaad ku tidhaahid alaa tazuuruna miyaa xaa miyaa maxaad noo soo siyaaran weyd ama miyaadna soo siyaaran ahayn waxaad adigu meeshii ka dalbaysaa inuu ku soo siyaarto usluub dabacsan oo hufan oo dee rifqi ku sugan yahayna waad uga dalabtay taas cardi baa la yidhaah alaa tanzilu cindana haddii laakiin dee taxdiid oo kale ta yidhaahaan ama xadiga iyo xasiga oo kale waa noocan uun ee laakiin waa dalab yar xasi uu ku sugan yahay oo alaa tuqaatiluuna qowman nakasuu bal markaa ilaahay qowlkiisa miyaydaan la dagaalamayninoo dadkii baa lagu boorinaya inay dee dadka caynkaasee sifadaa leh ay la dagaalamaan oo maxaa ula dagaalami weydeen baa laleeyahay dadka caynkaasa waa iyadana bal taxdiid bay noqon oo dee cardiga iyo taxdiidka inta udhaxaysa intaas bay tahayba waqasamin iyo dhaar oo dee wallaahi la afcalanna kada waa qayb kalaamkii kaba mid ah markaa tamaniga iyo cardiga iyo qasamka iyo istikbaarka iyo waxyaalahaasi insha ayay noqdaan oo khabarkan bay qaabilayaanoo dee kalaamkii bay khabar iyo insha amarkii iyo nahyigiina iyadna waa qayb inshaha kaba mid ah oo khabar iyo dee inshaha marka loo kala saaro wixii aan khabar ahaynba ee amarkan iyo nahyigan iyo tamanigan iyo cardigan iyo qasamkan iyo istifaamtan iyo waxaasoo dhammi insha ayay noqonayaan bal taas baa qaybihii kalaamku uu yahay oo waxa weeyaanuun haddaa uu sidaa labada arrimood inoogu qaybin lahaa khabar iyo inshaa uu inoogu qaybin lahaa waxba waxaa laga waramayo ee dee sidqa iyo ixtimaal labadiiba ixtimaaliyo kadib waxna waa waxaan ama layska dalbayo adugu waa waxaa dee inshaha ama laysu bandhigayo dhaar wax dee oo aan ruuxii la odhan karayn midna dee sadaqta iyo kadabta aan la odhan ahayn waxay noqon lahayd hadalkaa koobnaan lahaa waxyaalaha kaloo dhammina inshihii unbay qaybteeda yihiin bal taasna waa marka la eego hadalku qaybaha uu kala baxo xagga madluulkiisa iyo waxa uu dee markaa yahay macnihiisu yaha ma inoo faa'iideynayo adigu dee lagama fahmayo aqsaamulkalaami biictibaari isticmaali waa kalaamka qaybihiisii marka la eego la fiiriyo isticmaalka la isticmaalayo sida loo isticmaalay in si dee markii hore uu ahaa ee uu kuba yimi loo isticmaalo in wax ka duwan loo isticmaalayo oo macnihiisii hore laga naqliyey waxaa looga naqliyey in shareecadu kaba naqlisay ama dee curfi kaba naqliyey bal adigu xagga